bismillahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeysana qodobada wararka dalsan caawa idin haysana waxaa ugu waaweyn laamaha maanka oo maanta gacanta ku dhigay qarax la sheegay in la damacsanaa goobo ganacsi oo ku yaala magaalada muqdisho wiil muddo lagu muransanaa kuna dhaawacmay qarax ka dhacay muqdisho oo maanta si rasmi ah loogu wareejiyey qoyskiisa kadib markii baaris lagu sameeyey disnaha d n ga askari ku dhintay dagaalka dhex maray ciidamada maamulka koonfur galbeed iyo kuwa ka tirsan booliska gobolka banaadir oo toddobaad kadib lagu aasay deegaanka jaziira howlgalka midooda afrika oo sheegay inuu bilaabayo dhimista wejiga labaad ee ciidamada admis maamulka degmada yaakshid iyo ciidamada ammaanka oo degmadaasi ka sameeyey howlgal burburin ah oo lagu beegsanayay goobaha sida sharci darada uga dhisan suuqbacaadda shacabka magaalada boosaaso oo karagti dhiibtay warmursiyeedkii wadajirka ee kasoo baxay shirkii dhexmara madaxweyne siciidin iyo xisbiyada wararka dibadda waxaa ugu waaweyn xisbullah oo weerar gantaalo ah la beegsatay ciidamada yuhuudda ah kana gubtay gaadiid sidoo kalena ka dhaawacday askar
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indum shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan habeen wanaagsan dhegeysta lacaawa habeen axada taariikhduna ku beegan tahay saddexda bisha labiyo tobnaad december sanadka laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii habeen reedo dalsan oo faahfaahsan waran aynu ku bilownay ilaamaha ammaanka dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen qarax la damacsanaa goob ganacsi oo ku taala magaalada muqdisho waxaana la sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen ninkii waday qaraxaasi kadib markii laga arkay kaamirada waxduubta ah ee c c t v kamerada loo yaqaano sida warbaahinta u sheegay afyeenka maamulka gobolka banaadir saalax dheere waxa uu sheegay in ay jiraan kooxo doonaya in lagu qalqalgeliyo amniga islamarkaana dadka ganacsatada dhibaato ku ah waa soo hadalka udhiga afyeenka sidoo kale wuxuu sidoo kale afyeenka uu sheegay in laamaha ammaanka ninka ay qabteen oo motobajaaj saarnaa islamarkaana waday miinada dhajiska ah iyo weliba qof kale la socday la qabtay
sidaad la socotaanba muddooyinka ugu dambeeyey maamulka gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka waxay soo saareen awaamiir ku aadan in goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada muqdisho laga hirgeliyo kaamirooyinka si ay kaamirooyinka qayb ugu qaataan sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho waxaa jira markaasi kooxo iyagu qalqal gelinaya dadka ganacsatada ah inaysan xiranin kaamirooyinka ee wadayna maalmihii ugu dambeeyey inay miinooyin ugu dhajiyaan ee goobahooda ganacsiga nasiib wadaag laamaha ammaanka maanta waxay ku guulaysteen inay fashiliyaan koox iyagu miino ku dhajisay dukaan qof muwaadin soomaaliyeed uu lahaa si ay u haligaan maalkiisii naftiisaba waxaana gacanta lagu dhigay mooto bajaaj miinadaasi keentay iyo qofkii la socday iyagu damacsanaa inay falkaasi fuliyaan haddana gacanta ayaa lagu hayaa sidoo kale waxaa lagu raad joogaa shabakad iyaguna fulinaysa maalmihii u dambeeyey ee falalkaas amni darrada ah ay ku qalqalgelinayeen ee goobahaasi ganacsiga ganacsatada soomaaliyeed waxaa loogu baaqayaa inay dardar geliyaan howlaha ku aadan hirgelinta kaamirooyinka ujeeddooyinka markii horena awaamiirta loo soo saaray waxay ahayd in kaamirooyinkaasi ay ka qayb qaataan sugidda amniga taasoo maantaba suurtagelisay in raadraacii mootadaasi iyo dadkii kale falal amni darada ka shaqaynaya lagu raadraaco islamarkaana gacanta lagu soo dhigo awaamiirta in loo hoggaansamaan ku baaqaynaa ganacsatada inay laamaha amniga la shaqeeyaan qof walba oo ka hor imaadana waxaa
si kastaba ahaatee waxaa magaalada muqdisho maalmihii u dambeeyey ka dhacay qaraxyo miinooyin ah oo lagu dhejinaya islamarkaana lagu qarxinayay goobo ganacsi oo ku yaala magaalada kuwaas oo lagu xiray kaamirooyinka c c t v kadib markii amar dowladda federaalk soomaaliya ay ganacsatada kusoo rogtaa inay xiraan kaamirooyinkaas waxaana qaraxyadii ugu dambeeyey saakay ka dhaceen agaarka isgooska laba dhagax ee magaalada muqdisho iyadoona la beegsaday goobo ganacsi oo halkaas ku yaala markan wiil muddo lagu muransanaa kula dhaawacmay qarax ayaa maanta qoyskiisa si rasmi a loogu wareejiyey kadib markii la baaray hidisanaha d n ga sida warkana ku faahfaahinayso wariyaaga safo cusmaan maxaan ku ahay ayada awaryar
oo tacsidiis aa dhiganoo hal sana aale eena maanta helle dareenkeen intaba wuu ku soo koobi karna alxamdulilah
dareenkeeda ma la soo koobi karo shucuurteeda aad ay ii haysataa ha ma la soo koobi karo aadaan ugu faraxsannahay
waxaa idinkala soo hadlaya guriga cumar cali axmed bankiin aad baraha bulshada ka wada aragteen isaga oo la isku haysto muuqaalkiisa dabcan oo dabcan la leeyahay waa cabdisamed iyo waa cumar maxkamadda gobolka banaadir oo doodaasi ay gaartay ayaa maanta waxa ay xaqiijisay d n a ee horey loo qaaday ayay waxa ay ku xaqiijisay in wiilkani uu yahay cumar cali axmed gurigiisa ayaana maanta si rasmi ah loo keenay oo qoyskiisa ayuu dib ula midoobay halkan waxaa ku soo dhoweeyey dhammaan dadka deegaanka ee deriska ay ahaayeen cumar iyo qoyskiisa iyo sidoo kale ehlada ee wiilkan waxay sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin ee cumar maanta in dib ay ula wareegaan maadaama hal sano ka hor ay u dhigeen tacsida geeridiisa oo ay u malaynayeen inuu ku geeriyooday qarax ka dhacay xero nacnac maadaama uu wiilkani qoranayey sida la sheegay ciidannimo qaar ka mid a eheladiisa ayaa qaar ka mid ah qoyskiisa ayaa warbaahinta la hadlay kadib markii ay la wareegeen mas-uuliyadda cunugan oo ay iyagu dhaleen kadib markii maanta loo xaqiijiyey waxa ay sheegeen in maanta ay aada ugu faraxsan yihiin in cumar oo nool maanta uu garab fadhiyo iyaga oo markii horeba sheegay in wiilkooda uu nool yahay balse ay weysanaayeen raq iyo ruuxdiisa
dareenkeena lama koobi karo boqolkiiba sagaashan dareenkeenu wuu kacsan yahay maadaama oo dareenkeena kacsan yahay haddana walaalahayn ciddii walaalahayna oo maanta murugta u soo yeetana farxadan u haynaa waa la murgoonaynaa Een, wiilkan waa wiilkoodii wiilka maqanna waa wiilkeennii waxba isma dhaamaan Een, kaasna allaha u naxariisto keenana allaha noo caafiyo shucuurta waa la wadaagi doonaa waan u tegi doonaa habriir waan u hambalyayn doonaa meydkuna ruuxuu soo marayn ma leh marka waxaan ku leeyahay shucuurteenna lama soo koobi karo marna waan farxaynaa marna waa ilmeynaynaaoo wiil yar asaagiisa aha meesha ka baxay ha saasaan dareemaha waxaan kaloon u mahad celinayaa wiilkan intii maaragta haysay gabadhii oo fartuun aan habaryaraan u ahaa dhihi jirtay fartuun maxamuud cumar ayaan u mahad celinayaa iyo maaragta intii iyada la haysay wiilkan oo maaragta dhibaato ka soo martay iyo intii ugu kaalmaysay oo ummadda soomaaliyeeda ayaan ayagana u mahad celinaya waxaan leeyahay mahadug ha ka gaarto Een, abaalkiina mid la soo koobi kara maahan midaan guda karna maahan waxaa la yidhi abaal ni- n- waxaa la- waxaa la yidhi nimaa maaragtay ga- geel ha- hal geel ka dhuntay asagoo raadiye raadiye raadiye nin hayoo dhaqaaleeyo ugu tegey Wuxuu- wuxuu yidhi wa- wal wal waraashi asharan leha asharan leha waa kana waa kuu dhaqaaleeyo wuxuu yidhi wallay eyraay abaal nin kuu wuxuu la eyraay eyraa la dhihi jira hasha wallay eyraay abaal ninka kuu galay allaha u gudo ambase u ogi marka alxamdulilah iyo waxaan leeyahay a- a- abaalkay maaragtay gabadhaas iyo inta u kaalmaysay wiilkaas ugu kaalmayso lahay- lahayhaysay ay u galeen waxaa waaye a- a- allah u gudaan leeyahay كان معناتها ما قياسي كان خف او تعسيس اد دغنو هل سنه آل انا مانت هل درين كان انت ما كسو كوب كان الحمد لله ما دد قد الله لو ما حد نقا كسو كون ماما سو حنانا جرتو ايدن هل كسنه نو هيسن ابالكيد انت هدا كما شيغي كرنو qaar ka mid ah dadka deriska la ah qoyskan ayaa iyaguna warbaahinta la hadlay waxayna sheegeen in maanta dareenkooda aan la soo koobi karayn oo ay aad ugu faraxsan yihiin in cumar ay indhaha saaraan isaga oo nool walow uu dhaawac yahay waxa ayna u rajeeyeen in alla uu u booga dhayo زائد mar walba haweeney maalinta joogi jirna waxa iskala kaftami jirna iska sheekaysan jirna cuntaa iskala cuni jirna meelisu iska warwareega habeenkii markuu soo hoyanaya caano inta fadhiyo imaana deriska oo saa'ida isku aheena deris waaba dhaafnaba walaalo iska dheh walaa waxaa lena wiilkeena waa helna alxamdulilah intii oo inta hal sano ciddii oo hadeertaana noo soo heesay oo noo soo xanaaneysay kheyr allah sii aada u mahadsan yihiin
waxa aan sugaya xataa maa maadaama oo walaalkay tacsiyaa oo dhigay ma aaminsaneyn walaahi mana aaminsaneyn mar walba niyadaa ku weena tiktokan mar walba aniga oynan aniyo gabadha kale waa soo dhigi jirnay laakiin hadda alxamdulilah aad iyo aad u faraxsannahay safiya cismaan cabdille balsan t v magaalada muqdisho
mahadsantaha wareegga safaa askari ka tirsan ciidanka maamulka koonfur galbeed oo ku dhintay dagaal dhex maray ciidamada koonfur galbeed iyo sidoo kale kuwa booliska gobolka banaadir ayaa maanta lagu aasay deegaanka jaziira kadib toddobaad uu farinjeer ku jiray warkan waxaa faahfaahinaya wariyeyga ibraahim mayow
toddobaad kadib cabdu cumar nuur oo ka mid ahaa ciidamada maleeshiibiyada dowladda koonfur galbeed kuna geeriyooday weerar ciidamo ka amar qaata taliska booliiska gobolka banaadir ay ku qaadeen kastamka cusub ee dowladda koonfur galbeed ee deegaanka jasiira ayaa maanta lagu aasay meel aan ka fogeyn isla goobtii uu ku geeriyooday aaska marxuunka waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka degmada afgooye kan deegaanka jasiira xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo taliyaha qaybta guud ee booliiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ugu horreyn aaska marxuunka waxaa ka hadlay guddoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraawe iyo guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci waxaan hadalka ku soo gaabinayaa walaalkeen qabrigiisa janno allah ugu dhigo jannati firdowsi allah ka waraabiyo kitaabkiisana midig allah ka siiyo maanta meel ka fiican oo ku dhiman lahaa ma jirto waan u tacsiinanaa dhammaan eheladiisa waxa intaan faldhicin ha laga wada hadlo si wanaagsan ha laysula toosiyo aad iyo aad aad nuu mahadsantihiin waxaan la rajeeyahay dowladdu inay deritiiba fiican ka bixiso oo hadda dalka idaa dadka wada xukuntee arrintaasoo kale inayan naqan madaxda qarankaan ka codsanaynaa madaxweynuhu ugu sarreeyo madaxweynaha koonfur galbeed guddoomiyaashoora gobollada arrintaas waxaan aad iyo aad u codsanaynaa inayn dib noogu soo noqon agaasimaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir oo aaskan ka hadlay ayaa dhankiisa sheegay in ka maamul gobol banaadir ahaan ay tiiraanyada la qaybsanayaan dowlad goboleedka koonfur galbeed kana xun yihiin sida ay wax u dhaceen maamulka shabeellada hoose iyo southwest dowlad goboleedka southwest waxaan leenahay walaalkeen allah u naxariisto kan dhaawacana allah booga dhaga dhaawaciisa waa kollaybu xanuunkaas waa wada dareemaynaa waana naga wada dhintay isagana waxaan leenahay ahlujanna allah ka dhigo qabrigiisana allah u nuuriyo intii uu ka baxana waxaan leenahay samir iimaan allah ka siiyo annaga kan gobol banaadir ahaan waxaan maanta u nimid meeshaan inaan idiin muujinno inuu xanuunka iyo xafafka aan idinla qabno guddoomiye ku-xigeenada amniga iyo qorshaynta maamulka gobolka shabeellada hoose ayaa dhankooda ka hadlay aaskan wiilkaasu haddoo alilaw gacan bini'aadan oo ku dhintay ilaahay baana ku sababay qof bini'aadan oo gacan bini'aadan oo gacan ku dhintana maanta ma bilaabanin qabiil iyo haabiiloo ka soo bilowday si un baana looga gudbayay insha allaah qaraabada iyo ehelka iyo wiilka ehelkiisa qaraabadiisa waxaan u ballanqaadaynaa wiilkooda inuu cadaalad helo ayaan u ballanqaadaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo reer shabeellada hoose waxaan rabnaa inaan u tacsiino waxaan leenahay walaalaha ehelka iyo qaraabada oo ka dhintana waxaan leenahay samar iyo imaa ilaahay ka siiyo dhammaan reer shabeellada hoosena samar iyo imaa allah ka siiyo koonfur galbeedna samar allah ka siiyo waxaan leenahay walaalkana ilaahay ha u naxariisto jinnada ilaahay ha u fududeeyo waxaan rajeynaa insha allahu tacaala qaladaadkana in laga ilaaliyo hallayska dayo insha allahu tacaala guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim barre oo goobtan ka hadlay ayaa sheegay in maamulada gobollada banaadir iyo shabeellada hoose ay ka wada hadleen arrintan isagoona marxuumka uu alle uga bariyey in naxariista janno uu ka waraabiyo maamulka heer gobol shabeellada hoose iyo gobolka banaadir waay iska arkeen waana laga garaaba wixii dhacay iyo waxay tahay iyo siday u dhaceen intaba sidoo kalena waxay noqon doontaa in mar dambe aysan taas iyo mid u eg aysan dhici doonin ayay taas ahaan doontaa sidoo kale qof walba waa uu dhimanayaa naf walbana waxaa sugaysa geerida laakiinse sababtay wax u dhacday iyo qaabkii wax u dhaceen ayaa mar walbaba laga fekeraa insha allah ehelka waxaan u ballanqaadeynaa inuusan xuquuqda wiilkooda uusan noqon doonin mid meeshaasi ku baaba'day laakiin xuquuqdooda in sidii looga xaajoo jiray soomaalina ay uga xaajoo jirtay oo rasmiga ah oo cadaaladda ah inuu mari doono taas ayaan rajaynaynaa taas ayaana ballan qaadaynaa sidoo kalena wiilkaasi waa xubin ka mid ahaa munishiibiyada koonfur galbeed khaasatan gobolka shabeellada hoose wax allaale wixii xuquuq uu lahaana waxaan ku ballan qaadaynaa meeshaan inuu sidiisa ay ugu socon doonto aad u mahadsan wareega ibraahim bayow maamulka degmada yaaqshiid ilaamaha ammaanka degmadaasi ayaa burburiyey goobo ganacsi oo si sharci daraa looga dhistay suuqbacaad sida warkan uu ku faahfaahinayo maxamed cabdi geedi shine
halkan aanu taagannahay waa suuqa labaad ee ugu weyn ee gobolka banaadir iyo weliba guud ahaan gudaha dalka soomaaliya suuqbacaad waxaa ka socda howlaha maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya maamulka degmada yaaqshid ilaamaha amnigu saaka ay ka bilaabeen howlo burburina oo kuwaasoo ah howlaha saqafyada dukaamo hortooda lagu sameeyey lagu burburinayo xokayaha maamulka degmada yaaqshid siciid axmed cadow oo si uu ka mid ah ahna kusimaha maamulka degmada yaaqshid ilaamaha amniga ayaa saaka hawshan bilaabay iyadoo inta badan dadkuna amarkuna ay qaateen ay ahayd in la burburiyo goobaha ganacsiga ah saqafyada albaabadooda ku dheggan si loo helo bilicda ah suuqa weyn ee suuqbacaad oo dadku inta badan ay sheegeen in ay ahayd goob dadku ganacsiga waddooyinka ay ku ganacsadaan maamulka degmada yaakshid oo horkacayo kusimaha guddoomiyaha degmada ahna xogeyaha guud ee degmada laamaha amniga ayaa iyagu waxay sheegeen in hawshan ay tahay maalintii saddexaad inay ka soconayso suuqa weyn ee suuqbacaad iyadoo dadku intooda badan ganacsigoodana saako ay xirnaayeen walow ay sheegeen in goobahan burburku ay saamayn ay ku yeesheen gacan ganacsigooda waxaana sidoo kale ay sheegeen in iyagu ay soo dhoweynayeen howlahan maadaama suuqu uu noqonayo goob bilicsan islamarkaana bilicdii suuqu ay soo baxayso dad badan oo ganacsi ku lahaa waddooyinka hareerahooda weliba dhinaca laamiga ay noqonayso inay goobtaa ay ka baxaan dadka iyagu ganacsiga ku laha hareeraha suuqa ayaa la sheegay inay ka guuraan qaarkoodna gudaha suuqa la amray in ay ka guuraan kuwaas oo ah kuwa gaarigacannada iyo garabratada inta badan waddooyinka suuqyada iyo weliba laamiyada dhexdooda ku ganacsada qaar ka mida dadku aan la hadalnay ayaa ii sheegay inay soo dhoweynaya halka kuwo kalena ay sheegeen in arrintan ay ahayd mar hore in la bilaabo xokeeyaha degmada yaakshid ahna kusimaha maamulka guddoomiyaha degmada yaakshid ayaa sheegay in arrintan ay tahay in amar ka soo baxay maamulka degmada laamaha amniga degmaduna ay iyagoo kaashanaya saaka arrintan ay ku dhaqaaqeen haddaba maxay tahay arrintan maxayse uga dhigan tahay dadka ku ganacsanaya suuqan inay bilicday dib u soo noqoto waa kuwan qaar ka mid ah dadka fikirkooda ka dhiibanaya arrimahaasi
guud ahaan warkii habeen darsan cawad ka dhegeysanayseen waa naga intaa dhegeystaan
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel